wararka naga soo gaaraya degmada baardheere ee gobolka gadooh ayaa waxa ay ku waramayaan in maamulka degmadaasi ugu magacaaban jubbaland ay ku soo rageen bulshada ku dhaqan degmadaasi awaamir ka hor imaanaysa shareecada islaamka waxaana amaradan lagu soo ragay bulshada ku dhaqan degmada baardheere ay maamulkan ka sheegeen goob fagaaro ah oo ay dadka isugu soo ururiyeen waxaana ay mamnuuc ku soo rogeen in dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqana degmadaasi ay qaataan niqaabka ama indhashareerka iyo mootada labalugalayda ah oo si aad ah ay u isticmaalaan dadka ku dhaqana degmadaasi waxaana arrintan ku dhawaaqay guddoomiyaha maamulka jubbaland ugu magacaaban degmadaasi ninka lagu magacaabo aadan dhagcadde maamulka jubbaland oo ka mid ah maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyey waddanka ayaa horay magaalada kismaayo iyo deegaanada ay ka arrimiyaan waxa ay mamnuuca ku soo rogeen muujinta shacaa'irta islaamka waxaana qof weliba oo laga dareemo inay ka muuqato astaan diimeed uu maamulkan u dhaadhicinayay xabsiga isagoo ku andacoonaya inay ka hor yimaadeen awaamirta maamulkaasi ee ka dhanka ah shareecada islaamka waxaana arrintan ay muujinaysaa sida uu dagaalka adag ugula jiro maamulkani astaamaha diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkan ay wajahayaan culaysi ay qayb ka yihiin iyagoo aan awoodin inay muujiyaan astaamaha islaamka